asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo idaacadda dalsabaa qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo aad ku dhageysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa kulan faasil iskula yeeshay qaar ka mid a hogaamiyaasha ururka midooda yurub iyagoo kulanku uga socday magaalada brasilis ee caasimadda dalka jarmalka caasimadda dalka biljamka gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sheekhadan nuur maxamed madoobe ayaa kulan waxa uu la qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi maraykanka mid ka mida beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka shabeellaha dhexe ayaa iyaguna baaqoodii ku biiriyey wati ku aadan dagaalka ka socda qaybo ka mid ah degaana hoos yimaada wada hadalle ee gobolka shabeellaha dhexe maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay sheegtay inay go-aan ay ka gaari doonto kiiska la xiriira sheego iyo weliba qaar ka mid ciidamadiisu maxkamadda wadamada qalabka sida ay kasoo hormuuqdeen akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhageysan doontaan dowladaha carabta iyo weliba turkiga ayaa si baan u weeraray oo dalka ciidamada israa'iil ay sheegeen inay ka fulin doonaan marinka khaza oo ah ciidanka lugta
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaas waa qodobadani wararka ugu waaweynaa kusoo dhawaada dhegeystayaal warkaa subaxnimo oo dhammaystiran waxaanu ku bilownay mid kamida beelaha soomaaliyeed ayaa baaq waxay u jeediyeen qeybo kamid ah beelaha walaalaha ee ku dagaalamay degaano hoos yimaada degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe odayaashii waxgaradka beel kamid a beesha degta degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa baaqu diray beelahan walaalaha iyagoona ugu baaqeen dagaalka si degdega loo joojiy lamarkaana wax walba lagu dhammeeyo miiska wadahadalka odayaashan ka mid ahaan siyaasiyiin waxgarada xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in xilligan loo baahnayn in dagaal uu ka dhex qarxo beelaha walaalaha islamarkaana dadku yihiin dad walaalaha ee hela islamarkaana wadadegaa waa kun qaar kamida odayaasha dhaqanka ee siyaasiyiinta dega gobolka shabeellaha dhexe qaar ahaan degmada balcad oo baaqaasi jeedinaya
sababtoo ah dhiigiina bilaa micnada ah ku daadahaayo oo wax walba oo mataqaanaa ama adduunyo ama annaga aan howlo kala haysanay waxaa naga tan badiyey oo naga awood badiyey colaadda idinka aad ku qabtaan iyo dhibaatadii aad isku haysataan oo wax hadda weyn oo la sheego ama soomaali oo loo bandhigo aysa olin wiilashaydiyow dagaal wiillay ku dhinto wiilku ma dhasho inta naga dhimatay allah u naxariisto wixii dhiman hanaloo badbaadiyo waxa dhiman hanaloo badbaadiyo waalahayna gaawana maxamed iyo cabdulla caruun inaad raalli ahaataan mataqaana aad gacnaha isqabsato inta hilligu daarandoollo waxay bogaadinaysaa dagaalka iyo waxqabadka dowladda federaalka soomaaliya ee uu hogaamiyo brofesor xasan sheekh maxmuud taas oo ah dabeelkii ay ka samaysay raggii walaalahayo ehelkaayo isdilaayey oo dhiigooda isku baxayey sidaa la socotay dowladdu halkaas waxay u dirtay ciidamo waxay ku bixisay qarash waxay u dirtay ciidamo aad u fara badan oo dowladda federaalka ka tirsan kuwaas
odayaashada ayaa sidoo kale sheegay in xilligan loo baahan yahay in wax walba wadahadal lagu dhammeeyo islamarkaana beelaha walaalaha deegaankuwa ka dhexeeyo ay joojiyaan gacanka hadalka waxaana sheegeen in aan loo baahnayn xilligan in wiilal ay ku dhintaan dagaal maalaya miclodaraa ku dhex mara labada beele walaalaha dega degaana hoos yimaada degmada cadal ee gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa kulan la qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota isagoona kaala hadlay xaaladihii ugu dambeeyey dagaalka dowladda ay kula jirta dagaalamayaasha al-shabaab jaaliyadda ayaa sheegtay inay dowladda soomaaliya ku garab taagan tahay sidii wax looga qaban lahaa islamarkaana ay gacano ku siin lahayn dowladda dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab gudoomiye sheekh aadan madoobe oo isagoo kulankaasi ka hadlayay ayaa yidhi
jiray ahayn waqtiga nabadda soomaaliya marna gaajo uma dhimanayso marka haddii amni hesho soomaaliya gaajo waa ka baxaysa wixii aad ku tala jirteen reer heb- reerka waa qasan yahay reer hebel intaas u dhib intaas hoogu ha- loolu ha looga galo wixii aad dhihi jirteen waxaad dhahay waxaad dhahaysaan ciidamada ha lagu taakuleeyo inaad tirahdaan oo qarashaadka maaragtay la bixinaayo Ee, waxaan rabnaa jaalidaha soomaaliyeed oo jaalidaha maraykan hormuud ka yihiin waxaan rabnaa in maaragtay abaabulkaas inay sameeyaan aniga hadda waad ogtihiin hay-addii sharcidejintan gudoomiye u ahay aniga intii milatarigana mihi wasaaradda gaashaanagana mihi fulintana mihi laakiin eh, aniga hadda waxaan ku shaqeeya baarlamaanka markuu fasax fasaxa galay wixii ka dambeeyey abaabul dagaalan ku jira fulintada maaragtay dhuusmaree baan joogay danaad xudar waxaan weynid madaxweyne waxaan kula talinaynay ciidamadaas maaragtay hal meel maargaa maaragtay la isla fadhiistay shabaabkana meesha isugu tageen in aaga la ballaariyo aaga badan laga furo koonfur galbeed laga furo jubbaland laga furo yacni dhaqdhaqaaq yacni nimanka ma- anagaa ka tira badan yacni si awoodooda loo kala dhantaalo abaabulkaasaan meesha u joogay marka idinka waxaa laidinka baahan yahay walaalayaal idinku aada u dadaalayaan ogahay oo soomaaliya wax badan tarteen yacni weliba dadka maraykan joogo yacni saameyn kale ku yeelanayaan talooyinka aad idinka soo baxo maadaama yacni dalka dalkan waad ogtihiin dal adduunyada si degdeg u maamul waay waad ogtihiin idinka naftirkiin maadaama jaalidaha kale waxaa loo malaynaya jaalidaha maraykan inay ka dhaqaalo badan yihiin oo ka horumarsiinaya idin idinka aaminsan yahay waxaan rabnaa dhiirigelintaas inaad samaysaan oo dhaqaalo la ururiyo dhaqaalahaas dhaqaalo dhumay maaha nidaam la mariyo ciidamada dhaawacooda lagu daaweynayaa diyaarada looga ijaarayaa raashinkooda lagu gadayaa dadka maadaama kumaan aan aad u tara badanhay waan u malaynaya jaalidaheena banaanka jooga laba milyan kama yara xaqiiqdii haddii lacagta waas leedihiin laba laba dollar iyo shan shan dollar iyo toban toban dollar wax matalan leeyihiin hal milyan qofood ka- ka warmab haddii man toban dollar bixiyaan meega waay toban milyan waay toban milyan adduunyada ma lagu xoreynaya walaalayaal waxaan rabaa marka arrimahaas inaad caawa laga bilaabo aad u fikirtaan xoreyntii dalka hormuud ka noqotaan soomaaliya cudur kale ma hayo soomaaliya argagixisadaas in laga xoreeyo bes soomaaliya caqabad ku ah arrintaas dowr weyn inaad ka qaadatiin rabnaa waxaan kaleen rabaa alxamdu ilaahay baan ugu shukrinaynaa soomaaliya maanta dagaal sokoy waa ka dhammaaday meelihii mar wax ka dhaceen runtii maaragtay yacni eh, dadaalkeeda lagu jira bani aadam wal joog khilaaf lagama waynahay laakiin dagaal sokoy dalka ma jiro dalka cadowgiisa waa shabaab marka waxaan rabaa in gudaha anigu dadaal waxaan ku jirnaa waxa la yidhaahdo soomaali mideynteeda isku soo dugiddeedii yacni kalgacelkeeda in la koriyo la abuuro yacni dadka ay noqdaan yoolkooda inuu noqdo dowlad soomaaliya shacabka soomaaliya wada leeyahay in maaragtay dalka in maaragtay inay ka dhaqan gasho idinka dibadaha joogaan waxaan rabnaa in dagaa- dadaalka inuu noqdo yacni wax weyn oo yacni la tiigsanaya inay noqoto reer hebel meel badan waa la gaarsin weynay reer keligiis guulaysan kara ma jiro reer keligiis sharaf yeelan kara ma jiro waxaa sharaf yeelan karaa soomaaliya sharaf yeelan karta oo isku duuban marka arrintaas dad hadlaarad leh wadamo maaragtay yacni intaad timaadeenna ka faa'iidaystay sida adduunkan loo nool yahay yacni anigu reer reer qabiilka hanoo ahaado litacaarafuu sida ilaahay ku tilmaamay ilaahay wuxuu yidhi "Inaa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu saas buu yidhi dadow anigu waxaan idin- waxaan idinka dhignay shucuub shucuub iyo qabaa'il waxaan waxaan maxaan ugu dhignay litacaarafuu inaad ugu aqoonsataan litacaamalu ma aha ya litacaarafuu waay inaad qabiil ku dhaqantaan ma aha oo hebel aad isku bahaysataan ma aha yacni idrees waay isku aqoonsasho waay qabiil waa fiican yahay lagama maarmo weliba islaam qabiilka maaragtay waa qadariya laakiin
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada brussels ee dalka jarmal dalka biljamka ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah madaxda ka qaybgalaysa kulankaasi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha dalkaasi biljamka iyo sidoo kale qaar ka mid ah madaxda midooda yurub oo ay ka wada hadleen sidii dowladda soomaaliya garab loogu siin lahaa arrimaha dib u soo koshada dhaqaalaha xasiliinta iyo weliba sidoo kale dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa inuu ambabaxo dalkaasi ingiriiska isagoona halkaasi kulan kula qaadan doona madaxda dalkaasi ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada wadan madaxweynaha toosan ka ambabixin beljamka ayaa lagu waday inuu kulan la qaato jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi beljamka isagoona faahfaahin ka siin doona xaladihii ugu dambeeyay gudaha dalka halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka turkiga ayaa si baan u weerartay dowladda dalkaas israel kadib markii ay isku dayday in weerar dhulka ay ku qaado gudaha dalkaasi israel gaar ahaan dalka falastiin gaar ahaan magaalada khaza erdogan oo baalahaaday baarlamaankiisa ayaa sheegay inay dowladda dalkaasi ay u aragto ururka xamaas inuu yahay urur iska difaacaya xadgududyada ciidamada yuhuudda islamarkaana yihiin dad muwaadiniina dhulkooda difaacanaya sidoo kalena weli waxaa taagan xiisadii u dhexaysay dowladda israel ee xogeyaha guud ee qaramada midoobey tony guteres oo si baan u weeray dowladda dalkaasi israel kadib kulankii loo dhan yahay golaha ammaanka ee qaramadu hadal xanafle oo isagu ku sheegay in dadka israel israel haneeraha dadka falastiiniinta ay yihiin kuwa difaacanaya wadaniyadooda guud ahaana markii subaxnimo aad ka dhageysanayseen idaacadda dalsan khiyaartana dhegeysanaysa oo nageynta
wararka ma haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaantirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio balsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaa talal hel